الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله waxaan aad iyo aad u salaamayaa wasiirka deegaanka iyo horumarka deeqooyiga shukri wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare samsam wasiir ku-xigeenka caafimaadka nimco madaxda sarsare ee wasaaradda tacliinta ee halkan inala joogta wasaaradda deegaanka maareeyaha ka horshagga aafooyinka meeyarka caasimadda madaxda kale sharafta leh aad iyo aad iyo si kalgacad lena waxaan u salaamayaa dadweynaha culimada dhallinyarada haweenka raxaafadan xaaji cumar digaale waxaan salaamayaa saxaafadda iyo ciidanka amniga halkan inala jooga intaa ka bacdi maanta waa maalin qiimo weyn inagu fadhida waa maalinta adduunku u asteeyey deegaan maalinta deegaanka adduunka kale deegaanka markay u asteeyeen daraasado ay sameeyeen daraaddood ayay tilmaamo ka bixiyeen deegaanka isbeddelka ku dhacay hadday tahay cimiladii oo kululaatay hadday tahay daadadkii oo meelo ku batay iyo roobabkii oo ku batay hadday tahay meelo ay roobabkii roobabkii ku yaraadeen waxaan maanta idinku bushaaraynayaa dawladaha hore u maray ee daraasadahaa sameeyey innagu mid baynu kaga fiicannay taynu kaga fiicannay waxa weeye mintid baynu nahay diyaar baynu u nahay inaynu gacmaha isqabsanno diyaar baynu u nahay dadweyne iyo dawlad iyo shicbi innagoo iswadanna inaynu dalkeenna hore u marinno sababtaas ayaynu maanta halkan isugu nimi inaynu dhirtaa halkan ku beerro waxaan aawilayaa aan ku rajo weynahay carruurteenna yaryare maanta halkaa joogtaa maalintay toban jir gaadhaan ama dhowriyo toban jir gaadhaan inay yidhaahdaan waxa la yidhi halkani berigii la soo degay lama degaan bay ku dhoweyd geed kelii kama beerayn iminkana waa forest waxa weeye dhirtii ba isqabsatay way dhici kartaa waynu ku riyoonaynaa waanaynu kaga dhabaynaynaa sida ay u hirgelaysaana waxa weeye dhirtaa ay maanta wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyigu idinku tabarrucday ay idiin keentay inaa ilaalisaan inaad sida ilmaha dhashay u korisaan ayay taa riyadaasi ku hirgelaysaa waxay yeelaysaan sidii wasiirku sheegtay markaa weysaysanaysaan xis sixniga dharka ku weysaysta markaa carruurta u maydhaysaan sixniga dharka ugu maydha markaa dharka maydhaysaan biyaa u dambeeya nadiifta ee dharka ugu dambeeya la geliyo weel ku shuba intaasaa ku filan geedka iyo labada aqalka hortiisa ku yaalla inaa beertaa dhirta idinka dhaxaysa ee xaafadan u dhaxayseen reer keliya ahayna u dadaala oo intaa iyo inka badan u sameeya ilaahay waxaan ka baryayaa inaan ka hor inta dhirtii oo hana qaaday aan imaadaan idin hambalyeeyo oo aan idinku duceeyo cabashadii uu xasan halkan ka soo jeediyey guddoomiyaha xaafaddu waxyaabana waa laga yidhi wax badan oo ka qabsoomaya waa la sheegay waxaan dawladda haddaanu nahay adna waan gaadhsiinayaa raalli baanu ka nahay cabatinkiina waanu tixgelinaynaa waanu ognahay inaan laydiin dhammayn insha allahu bidmillaahi kariinna wax mar lama wada dhammayn karo shan bilood wax yar bay ka badantay intaa halkan deganaydeen guurrimaadku dhibaatuu leeyahay isbeddelku dhibaatuu leeyahay dhibtaa waxaanu jecellay inaannu idinla qaybsanno wax alla wixii aannu tari karra aanaan idinka hagranin dareenkiinaannu tixgelinaynaa dhibaatadiinaannu tixgelinaynaa waannu idinla soconnaa dadka yagii baad tihiin kuwaannu mas-uulka ka ahayn baad tihiin kuwaannu u shaqaynaynay baad tihiin naga raalli ahaada haddaannu idinka habsaanno waannu idiin maqannay waannu idiin soo soconnaa ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu idiin fududeeyo guurrimaadka oo barwaaqo ku degtaan oo magaaladan xaaji cumar digaale oo caasimadda halkaan iminka aynu ka soo guurray hargeysa u dhiganta oo la yidhaahdo beri bay tuulo halkaasi yaroo la dega yahay inuu ina joojiyo ayaan ilaahay inooga baryaya midicdaa taagantiin waan idiin mahadnaqayaa ilaa saakoo dhan diyaargarowga aa noo diyaargaroobayseen waan idiin mahadnaqayaa kalgacalka aa noo muujiseen waan idiin mahadnaqayaa iskuduubnidiinna iyo daljacaylkiinna iyo dowlad jacaylkiinna iyo horumarka dalkiinna ee ka shaqaynaysaanaa jeceshihiin baan idinku mahadnaqaya waxaan maanta idiin sheegayaa inaanu xoogaa biyo ah idiin keennay oo berkadiinna u weynee halkan aanu idiin buuxinno iminkaana biyii laydiin shubayaa ilaahayna ha idinku infaco aad iyo aad baa u mahadsantiid